أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suurat اlأxzaab casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa caawa aayadda lixdanaad markii rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo tilmaamay idaayada iyo dhibka ay gaalada ama mushrikiinta ay ku hayaan alle iyo rasuul iyo dadka mu'miniinta gaaladaasuna ay yihiin kuwii kufriga bannaanka soo dhigtay oo ayaga daahirsaday waxa ay qalbiga ku hayaan bannaanka soo dhigay ee muujiyey dhibkooda markuu rabbi ka soo hadlay oo aayadihii hore ina aladiina yu-duuna allaha warasuulahu iyo aayaddii ku xigtay oo waladiina yu-duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri maktasabuu iyo labadaa aayadood markuu saa kusoo tilmaamay aayaddan wuxuu uga waramayaa xaalka dad ayagu marka gaalnimada qalbiga ku haysto ee ku qarsaday oo daahirkana iska dhigayo inay mu'miniinta la jiraan oo haddana aan dhib mu'miniinta aan ka daynaynin qolada marka aayaddan waa qolo kale labada aayadoodoo hore waxay ahaayeen kuwa waxooda si bareer ah dhibaatada u sameynayay kuwaanina waa kuwa marka hoos ahaan ayaga dhibka ka wado oo ka maleegayo xaqna muujisanayo oo bannaanka waxay soo dhigayaan inay wanaag ku jiraan laakiin waxay qarsanayaan baatil iyo nifaaq saddex qeybood baana aayaddu ay u kala qeybinaysaa qolooyinkaas ayb qaala tacaala allah wuxuu yidhi lain lam yantahi haddii uunan ka harin almunaafiquuna munaafiqiinta haddaynan ka harin oo aynan ka joogin waxa ay ku sugan yihiin oo dibindaabiyada iyo dhibka ah iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun marad ama jiro uu yahay iyo walmurjifuuna kuwa gilgilayo fi lmadiinati madiina oo borobogandada iyo dacaayadda iyo khabarka iyo hadalka ku gilgilayo haddii kuwa aynan ka joogsanin arrintaa lanuqriyannaka lawallaahi yanuqriyanna waanu ku diraynaa ka adigaan ku diraynaa bihim iyagaan kugu diraynaayo waan kugu salladaynaa oo markaasaad iyaga intaad aaddo ayaad la dagaalamaysaa suma markaa dabadeed laa yujaawiruunaka kula darsi maayaan fiihaa fi lmadiinati madiina dhexdeeda kugula darsi maayaan ilaa qaliilan ilaa cadadan tira ma ahne tirada oo qaliilan aada u yar ma ahane kuwaas oo malcuuniina la lacnaday kuwa la lacnaday ah aynamaa meel kasta oo huqifuu lagu helo ukhiduu waa la qabanayaa oo waa la xabisayaa waqutiluu waa la dildilayaa taqtiilan dildilitaan sunnatallaahi sana allaahu daalika alla sidaa buu jideeyey sunnatallaahi ilaahay jidayntiisa ayuu ku jideeyey fi ladiina kuwii dhexdooda khalow tegay min qablu min qablikum idinka hortiin munaafiq sidaa unbaa la yeeli jiray walan tajida ma helaysid lisunnatillaahi alla sunnadiisa tabdiilan bedelitaan u heli maysid oo laga bedeli maayo kuwanna sidaabaa qabsanaysa aayadda hore marka allah wuxuu tilmaamay saddex qolo marka laba tafsiir baa ku jirto in la yiraahdo saddexdan tilmaamo kala duwan unbaa laysku cadfay waxaa laysku cadfay waa tilmaamo kala duwan waxaana dhici karto qof inuu saddexda tilmaamba uu yeesho wacalaa haadaa marka saddexda qolaba munaafiqiinna waa yihiin fidno kalena qalbigooda waa ku jirtaa oo haweenka iyo ku tacalluqdo magaaladana akhbaar been ah iyo borobogando ayay ku gilgilayaan ayb waa saddex tilmaan oo marka halkaa qole lawaa laga wada heli karaa waxaa kaloo tafsiir labaad uu yahay waa saddex nooc oo dadka ka mida qolada hore waa munaafiqiinta qolada labaadna waa dadka fasaqada ah oo dhib iyo fisqi iyo faaxisho kula dhex jiro ummadda muslimiinta oo marka ay dagan yihiinba haweenkooda aadayo ee qolada saddexaadna waa qolada iclaanka baatilka oho beenbeenta ah warbaahinta beenta oho inay qalad ka faafiyaan diinta iyo amase inay dadka hiyikiciyaan oo ay markaa yacni magaaladii iyo madiine iyo waa lasoo jabay iyo halkan baa laga jabay iyo mar walba ay ku hayaan marka waa saddex idaaye saddex nooc oo dhib ah oo kala daran taabuu marka alla aayadda uga hadlayaa oo alla wuxuu yidhi lain lam yantahi lawallaahiya in lam yantahi haddii aynan ka harin oo aynan ka joogin almunaafiquuna munaafiqiinta kuwa uurka gaalada ka ah iyo waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jirada ay tahay maradkaana waa maradu shahwa oo waa dad marka kuwan munaafiqiinta iyaga diinta inay aaminsan yihiin ay iska dhigayaan mana aaminsanaba qoladan dambena waladiina fii quluubihim maradun walfasaqatu waa fasaqadii maxay ka joogayaan can fujuurihim faajirnimadooda oo fasaqadii iyada marka waxay tahay haweenkii dadka wanwanaagsanaa iyo mu'miniinta haweenkooda ayay xumaan la raadsanayaan oo markay ama baxaan oo magaalada howl iyo uga baxaan iyo dan ama yacnii si kaleba ay noqoto meel ay ka degan yihiin ay arkaan haweenkiibay u bambaxayaan oo ay fidno ugu bambaxayaan kuwaas marka iyagana waa qoladaas marka ayb waalmurjifuuna iyo kuwa gilgilayo fi lmadiinati madiina yacnii magaalada madiine dhexdeeda kuwa gilgilayo kuwaasina marka waa maxay waalmurjifuuna haddii aynan ka joogin camaa yu-allifuuna waxa ay alifayaan oo ay isku habeynayaan oo min akhbaari suu'i war xun ah wayushiicuunahu ay bannaanka soo dhigayaanay baahinayaan sidaa haddii aynan ka harin saddexdaa qolaba haddii markaa hal qolo ay yihiina saddexda sifo jamcisay waa tafsiir ilaa saddexdan sifo waa laga heli karaa hal qofe haddii la yidhaahdo saddex nooc oo kala duwan waayana waa saddex nooc oo kala duwanba ayb haddii aynan marka ka harin dhibaatada lanuqriyanaka waanu kugu diraynaa adiga bihim iyagaan kugu diraynaa oo macnaha adaan waxaan ku amraynaa inaad la dagaal la dagaalanto oo lanusallitanaka calayhim lanuqriyannaka waanu kugu diraynaa bihim iyaga uma markaa dabadeed laa yujaawiruunaka kula darsi maayaan fiiha fi lmadiinati madiine dhexdeeda ilaa qaliilan qaliilantan marka waxaa suuragal noqon karo in laga wado ilaa cadadan cadad cadadka oo qaliilan yar istinihii markaa wuxuu ku dhacayaa waawuljamaacaha laa yujaawiruunaka waawda ku jirtaa mustathnaa minhu ah damiirkaas marka iyagii baa wax yar laga soo reebay marka wax yar unbaa markaa maaha inta kale kula dersi maayaan yar unbaa kula dersiiso ama in la yidhaahdo uma laa yujaawiruunaka kula dersi maayaan fiiha fi lmadiinati madiine dhexdeeda ilaa qaliilan ilaa zamanan waqti qaliilan aad u yar unbay kula joogayaan waa inta marka aad ka kala tuuraysa ayaga dhanba marka yacni maxaa lagu imtixaanayaa in lala dagaalo isla markaana magaalada laga saaro cudurku hadduu yahay cudur caam ah oo ummaddii dhibaato ku ah oo haddii lagu sii daayo amnigii khalqal gelinayo ama yacni dadkii fasaad ku dhex beerayo haddii cunsurku uu noocaas yahay canaasirta noocaas oo kale a marka magaalooyinka in laga bixiyo bukhaari laftiisa marka wuu baadeynayaa marka dadka xunxun in laga bixiyo guryaha iyo ama magaalooyinka laga bixiyo walidaalika zaaniga cuquubadiisa waxaa ka mid ah boqol karbaash in lagu dhufto haddownan muxsan ahayn hal sanana la musaafuriyo xabsiyada waxa loo sameeyeyna waxay tahay qofkan shartiisa in ummadda laga xiro si looga nabadgalo oo bulshadu uga nabadgasho marka xabsi haddii la yidhaa haddii nafyi inta la la musaafuris lagu sameeyaba shartiisii unbaa lagu yaraynayaa saddexdan marka cudur inay saddex cuduroo waaweyn ay yihiin baad dareemaysaa qof marka adiga diin kula sheeganayo aan la aaminsanayn oo adiga un markaa ku furfurayo waa cudur aada u daran nifaaqu hadduu waagii rasuulka jirayna ee xilliyadan inuu jiraa baciid ma aha ma la baciidsan karo oo waa jiri karaa laakiin qofku hadda wixii inay ku sugnaadaan unbaan annaga ugu sugi karnaa laakiin qof aan wixii ku sugnaanin xukun layska layskama saari karo xukunku wuxuu u baahan yahay iqraar ama bayina ayuu u baahan yahay ayb wax marka adiga aadan ku haynin iqraar ama bayina inaad iska maamooriyeyso oo tiraa waxaasaan uga shakiyey waana saas taasi iyada marka cadaalad maba ahan banaan dariiqo islaamka ku shaqeeyana ma aha ayb qolo cudurka labaad waxa uu yahay faaxisho un in magaalo lagu dhex wado oo dad marka u taagan un fuxshi iyo waxa foosha xun ee dunuubta aadka u xun inay dadka ku dhex faafaan kuwa u taagan iyaguna waa in dadka laga celiyaa waa cudur dadka ku dhex faafayo cudurkaasi marka wuxuu noqon karaa cudur jir ahaanna waa u cudur sharaf ahaan iyo macnawi ahaanna waa u cudur marka dadkii inay toosnaadaanoo wanaag iskula dhaqmaan baa laga rabaa haddii laakiin xornimada laga fahmo in dadka lagu dhex faafiyo fuxshi xornimadaasi hadde xornimo markaa sax a ma aha sharcigu marka waa xadeeyey waxyaabahaas oo kale qofka cid xornimadiisa ka qaadaysa ma leh laakiin adigana ha isdhibin dadkana ha dhibin ma lagugu fasixi karo inaad dadka iska dhibto hadba mid aada marka dhibaato ku keentid cudurka saddexaadna walmurjifuuna fi lmadiinati wararka kuwa ayaan dadka u fiicnayn oo magaaladii amnigeedii iyo yacni khalkhal gelinayo ama gelin karo dhibaato kaleba keeni karo akhbaartaas marka waa akhbaarta badanaa dadka quluubta ka dilayso oo marka la yidhaha rasuulkii asxaabtiisii waa jabeen magaaladii dhinacaana laga soo galay maxaa idin yaal qaxaay baxaay marka ay timaado oo nebigii asxaabtiisiina ay yacni warkuna uunan sidaa ahayn iyaduna de brobagandadaas dhib weyne waa dagaal aada u culus waayo marka aayaddu waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta borobogaamayo oo dhibaatada yacni ku borobogaamayo ee markaa yacni markaa uun ugu adeegayo wax aan yacni iyaga kasoo horjeedo uun ugu adeego iyaduna inaynan fiicnayn suuratu nisaana waxaan kusoo marnay akhbaaraadka ku saabsan amniga iyo cabsida iyo inay iska leeyihiin dadka ahlucilmiga ah ama khibrada leh oo dantu ummadda markaa yacni taladeedu gacanta ugu jirto waidaa jaa-ahum amru min almni aw ilkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila arasuuli wa ilaa uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum naam waxaan ka hadlaynaa hadda islaamka guud baan ka hadlaynaa innaga ma ka hadlayno yacni qeyb islaamka dadka muslimiinta ka mida ma sheegayna nacam yani isla wasfigaani marka dee islaamka guud wax lagu dhibayo brobogando lagu dhibayo oo meel ay marka yacni cid ay u adeegaysa aan jirin ilaa uun dadka muslimiinta dhibka ku wada ma ahane waa in marka kaa laga fogaado ayb lanuqriyannaka marka iclaankii hadda midna wax bishaaro iyo khayr iyo wanaag ku saabsan oo dadka wax lagu barayo wax lagu ogeysiinayo dan u ah iyo oo iyaga lagu wacyi gelinayo waaye midna waxaa weeyaan mid ibliis wato waaye oo dadka yacni caqiidada saxiixana looga dheeraynayo fashal iyo fasaadna loogu horseedayo kaas waaye marka kan magaalada gilgilay lanuqriyannaka bihim waanu kugu diraynaa uma markaa dabadeed laa yujaawiruunaka kula darsi maayaan fiiha magaaladii dhexdeeda ilaa qaliilan ilaa zamanan waqti qaliilan aada u yar ama ilaa cadadan tiro unbaa kula darsayso tirada oo qaliilan aada u yar malcuuniina kuwaas oo malcuuniina la lacnaday oo ilaahay naxariistiisii laga fogeeyey marka malcuuniina waxaan ku nasbinaynaa ilaa cadadan qaliilan markaan dhahno qaliilanta unbaan ka sifaynaynaa waxaa kaloo bannaan malcuuniina in lagu nasbiyo mansuubun bidami inain loo jeedo oo macnuhu ou yahay malcuuniina waadumu waxaan eedaynayaa oon eed dusha uga tuurayaa malcuuniina kuwa lacnadan ayb oo inkaaru ku dhacday aynamaa meel kasta oo huqifuu la helo ukhiduu waa la qabanayaa ukhiduu marka macnaheeda maxbuus baa laga dhigaya ay usiruu waa la xabisayaa waalakhiidu al asiiru ninka maxbuuska ee la qabto waxaa la yidhaha akhiid akhiid marka waa faciil bimacnaa mafcuul ayb waqutiluu waa la dildilayaa taqtiilan dildilitaan qatala mubaalagaa ku jirta waa la dildilayaa taqtiilan dildilitaan ayaa la dil ayaa la dildilayaa sunnata allaahi ilaahay sunnadii sanna allaahu dalika alla sidaa buu jideeyey sunnat allaahi ilaahay jidayntiisa way taa fi ladiina kuwii dhexdooda uu ku jideeyey khalow tegay min qablu min qablikum idinka hortiin tegay oo sidan bay ahaan jirto munaafiqa iyo murjifka sidaa in la yeelo waa dariiq ilaahay marka subxaanahu watacaala oo dadka ahlu cadaalada ah inuu ku ciqaabo gacantooda inuu ku ciqaabo dadka fasaadka wado haddaan sidaa la yeelina fasaadkaa faafayo walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lahudimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiiha smullahi kaiiran walan tajida heli maysid lisunati llahi ilaahay sunnadiisa tabdiilan bedelitaan yas'aluka annaasu can isaacati qul inamaa cilmuhaa cinda allah yas'aluka annaasu dadku waxay ku su-aalayaan can isaacati can waqti saacati saacadda waqtigeeda ayay ku su-aalayaan ama can waqti qiyaami saacati saacadda istaagitaankeeda waqtigeeda waqtiga ay saacadda qumayso ayay ku weydiinayaan qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahana cilmuhaa ogaalkeeda cinda allahi ilaahay agtiisa u ahaaday cilmigeeda wamaa yudriika wamaa maxay baa yudriika ku ogeysiiyey adiga lacalla saacata saacadda takuunu inay dhacayso qariiban fii qariibin waqti dhow dhexdiisa inay dhacayso maxaa ku ogeysiiyey amase in la yidhaha wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalla saacata saacadda takuunu inay ahaanayso yacni iyadu qariiban shay-an shay inay ahaanayso saacaddu shayga oo qariiban aada u dhow labadaba marka waa la yeeli karaa haddii marka takuunu kaana taamo laga dhigo qariiban waxay isaga nasbisnaanaysaa darf ahaan haddii kaanada naaqiso laga dhigana ewaxaa u noqonaysa marka takuunu saacatu waxay ahaanaysaa saacaddu shay-an bay ahaanaysaa khabarkii marka shay-an baa laga dhigayaa qariibanna khabarkaas marka muqadarka ah ayay sifo u noqonaysaa ay shay-an shay inay ahaanayso shayga oo qariiban aada u dhow saacaddii iyo de su-aasheedii suurat lacraaf iyo meelahana waa kusoo marnay ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira in allaha alle lacana wou lacnaday alkaafiriina gaaladiibuu lacnaday oo naxariistiisa ayuu ka fogeeyey wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey saciira naar hurayso khaalidiina xaal ay yihiin iyagoo waaraya fiiha fi naari naarta dhexdeeda ay ku waarayaan abadan weligood laa yajiduuna ma helayaan weliyan mid mid maamulo oo arrinkooda tawaliyo oo maamulo walaa nasiiran ku hiiliyana ma helayaan yowma maalin baynan helaynin mid arrintooda maamulayo ama u hiilinayo tuqallabu la gedgedinayo wujuuhuhum wajiyaalkooda fi nnaari naarta dhexdeeda lagu gedgedinayo yaquuluuna xaal ay dhahayaan yaa laytanaa shallaytadeenna ah adacna allaaha alla adacneena maxaan ilaahay u adeeci weynay wa adacna rasuula rasuulka maxaan u adeeci weynay ay dhahayaan ku calaacalayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inaa anagu atacnaa waxaan adeecnay saadatanaa madaxdeenna kuwii kufriga nagu hogaamiyey oo kufriga noo laqinay ayaanu raacnay wa kubaraa'anaa kuweenii waaweynaa ayaan raacnay fa adalluunaa waxay naga dhumiyeen innaga asabiila waddadii bay naga dhumiyeen markii calaacalkoodii wax loogu qaban waayey ayay habaar iyo eed dusha uga tuurayaan wixii dhumiyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatihim sii iyaga oo ula imaaw dicfayni sii labalaab min alcadaabi cadaabka xaggiisa ka sii walcanhum lacnad oo naxariistaada ka fogee lacnan lacnaditaan kabiir lacnad kabiiran weynin badan dusha uga tuur ayb halkana marka alla wuxuu ka waramayaa qiyaamaha dadka ishalday oo adduunyada isku dagay oo xumaanta isu horseeday sida ay markaa qiyaamaha marka la tago isu eedeynayaan oo isu lacnadayaan oo isu haaraamayaan waxaa la leeyahay marka in allaha alle lacana alkaafiriina gaaladii waa lacnaday lacnadaa marka de waxay noqonaya lacnad naxariistii alla waaba laga fogeeyey qiyaamaha marka wax uu helaya male naartana kasoo bixi maayo marka allaha naxariista badan qof naxariis ka waayey waa shar iyo lumi isaga ku jirta un weeyaan maxaa yeele ilaahay waa naxariis badan yahay waana jecel yahay inuu u naxariista dadka naxariistaas ciddii ka qaday marka waa cid iyada marka maxruum ah qof marka la hoojiyey isaga ayaa ah ilaahan ka magan galnay ilaahay waa ka dhahaya waraxmatii wasicat kulla shay wax kasta waa waa gaaraysaa waa u waasa laakiin ilaahay muxuu yihi fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaata waladiina hum biaayaatina yu'minuun kuwaasaa marka la siinaya in allaha alle lacana alkaafiriina gaaladiibuu lacnaday wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey iyaga saciiran naar shid maysoo hurayso khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo iyagoo ku waarayo fiiha naarta dhexdeeda abadan weligood khaalidiina waa waaritaan abadanna waa sii lasii adkeeyey ma ka baxayaan naarta marka weligeed ma dhammaanayso saasay u taagnaanaysaa gaalada baynanna ku dhammaanaynin amaa dadka mu'miniinta ee naarta gelayo iyaga waa laga soo bixinaya marka ugu dambayso qofkii adduunyadanba tawxiid uga baxay khaalis ah uga baxay ee dembiba ha gale ee haddii naartaba lagu cadaabo alla uu cadaabo sidaa uu doono waa kasoo bixinayaa marka dambe naarta ama shafaacatu annabiyiina iyo walmu'miniin ayuu uga soo bixinayaa ama wuxuu uga soo bixinayaa maxdu raxmatihi naxariistiisa baraxa tiran ayb laakiin naaru lkufaar weligeed ma dhammaanayso laa yajiduuna ma helayaan weliyan mid arrinkooda maamulayo walaa nasiiran ku uhiiliyana ma helayaan yowma maalin baynan helaynin mid u hiiliyo oo maamulo tuqallabu la gedgedinayo wujuuhuhum wejiyaalkooda fi nnaari naarta lagu rogrogayo wejiyadoodii marka waa la gedgedinayaa naartaa lagu rogrogayaa mar haddii wejigii la sheegay maxaad u malaynaya meel kale marka leanna bani aadamku wejiga waa ilaaliyaa haddii wax lasoo tuuraba qofku waa gambanaya ama gacantiisa u dhigayaa ama shay kale u dhigaya wejiga meesha la ilaaliyo qiyaamahana cadaabka iyadaa lagu hormarinaya walciyaadu billah isagaa lagu hormarinaya afaman yattaqii biwajhihi suu-a alcadaabi ruux wejigiisa cadaab aad u daran oo aada u xun wejigiisa uga gaashaamanaya bal ka waran oo marka cadaabku yimaadaba wejiguu u dhiganaya aayaddanna waxay tilmaamaya in lagu gedgedinayo wejigooda naarta yaquuluuna xaal ay dhahayaan yaa laytanaa shallaytadeenna eh adacna allaha ilaahay adeecneena maxaan ilaahay u adeeci weynay adduunka intaan joognay wa adacna rasuula rasuulka adeec maxaan u adeeci weynay meeshan marka adacna allaha wa adacna rasuulaa iyo fa adaluuna sabiilaa iyo waa soo marnayoo watadunuuna billaahi dunuuna baan kusoo marnay qiraaada qiraa'aadka ku jiro musxafka marka aliftaasi waa ku taallaa laakiin waslan waa waqfan ma la aqrinayaa waqfan miyaa yani miyaa miyaa la aqrinayaa cinda alwasli waa laga tegayaa waa qiraa'adku waa isku khilkhilaafeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inaa anagu aacnaa waxaan adeecnay saadatanaa saadatanaa marka waa jamcun calaa wasni facala ayaa lagu jamciyey asalku sawada ayuu ahaa sawada ayuu ahaa markaas ayaa saadaad lagu jamciyey ayb waana wasni shaad ah marka oo yacni faycil sawadatun baa jamcu asal ahaa iclaal dartii baa marka saadaad loo yiri marka asalkuna waa sayid waaye marka faycil in lagu keeno marka sidan facala in lagu keeno waa wasni iska shaad ah haddii laakiin saadaad la yidhaha mufradkiisu saa-id ayuu ahaa xoogaa qiyaaska usoo dhawaanaya faacil waaye markaas faacil in facala iyo lagu jamciyo waa iska qiyaasku usoo dhawaana marka ayb quraada qaar marka xarafkan waxay aqriyeen saadatanaa qaarna waxay aqriyeen waqaaluu rabbanaa inaa aacnaa saadaatina saadaatina marka haddii la yidhaha waa jamcu ljamci waa jamcu ljamci saadatun oo lasii jamciyey waay weeyaan haddana ayb ibnu caamir iyo yacquub alxadrami iyo ayaa akriyeen saadatina taada ay hoos dhigan tahay waana jamcu ljamci inta kalena saadatanaa bay akriyeen ayb alif la-aan iyo taadiyo markaa kor dhigan bilaa alif wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno inaa anagu aacnaa waxaan adeecnay saadatanaa kuwii kufriga nagu hogaamiyey saadatuhum ru'asaau lkufri weeyaan kuwa gaalnimada madaxda ku ahaa aladiina laqanuuhum lkufra kuwa gaalnimada u laqinay wazayanuuhu lahum oo u qurxiyey waay meeshaa lagu hoogay ee lacnada alla waxaa sababay kuwii u horseeday waay saadaad wa kubaraa'naa baan raacnay kuweenii waaweynaa kuwan iska marka muqalidiin unbay iska ahaayeen kuwan fa adaluunaa waxay naga dhumiyeen asabiila jidka dalla sabiila dalla cani sabiili labada waa bannaan tahay dalla sabiila dalla cani sabiili in can lagu gudbiyey sideeda in mafcuulka loo siiyo waa marka ay dalla tahay hamzada marka la geliyo oo adalla laga dhigana hamsatu naqli waaye oo waxaa weeyaan halkii mafcuul marka de mafcuul ka leh hadday hal mafcuul awal dee ay dallo ay qaadan jirtay hamse marka la keeno mafcuul labaaday ugu tallaabaysaa marka ayb oo markaa yacni hadda halkan marka adalla markii la yidhi laba mafcuulaa la siiyey ka koowaad waa naa ka labaadna waa asabiila fa adaluunaa waxay naga dhumiyeen innaga asabiila jidkii bay naga dhumiyeen xaqa ahaa marka cabaadkoodii aan waxba laga soo qaadin ayaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aatihim sii iyaga dicfayni labalaab sii min alcadaabi cadaabka xaggiisa ka sii walcanhum ilaahu naxariistaada ka fogey lacnan lacnad kabiiran weynin badan xarafkan marka lacnan kabiiranna waa la aqriyey lacnan kahiiranna waa la aqriyey ayib markii hore dabcan xuruufaha shaqalka iyo musxafkii hore la qoray dhibic iyo shaqal iyo ma lahayn marka xarafkan marka haddii aan la shaqlin dhibcana aan loo yeelin kahiiran iyo kabiiran isku sibay u dhigmayaan kahiiran iyo kabiiran isku sibay u dhigmayaan haddana ha u malaynin nin walbaa soo raba inuu iskaga aqriyeye qur-aanku wuxuuba qur-aan ku noqonayaa in naqli mutawaatira uu kusoo arooro oo yacnii rasuulkii laga maqlay asxaab badana ay kasii maqleen ama yacnii haddana ay kasii maqleen taabiciin badan qoom kale kasii maqlay wahaakada musxafkii cuhmaanna oo waafaqayo yani khadkiisa luqada carabigana oo wej ku leeyahay saddexdaasuu shardiyay ibnuljazari ayb marka kaiiran iyo kabiiran labadaba nebigu waa laga maqlay labadana waa usoo degtay saas macnahaan hadda wax isbedelaya hadda ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wakana cinda allahi wajiiha yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale aadow dhibay muusa muuse dhibay fabara'ahu llaahu alla uu shaafiyey uu beri yeelay muuse fabara'a allaahu alla uu beri yeelay hu muuse mimaa kii ayuu ka beri yeelay qaaluu ay ka yidhaahdeen ay min wasmi maa shay ceebtiibuu ka beri yeelay qaaluu ay yidhaahdeen fiihi isaga ay ka yidhaahdeen wa kaana wuxuu ahaaday nabiyullaahi muusa cinda allaahi ilaahay agtiisa wajiihan mid weji ku leh oo daa jaahin jaah iyo weji mid ilaahay agtiisa ku leh oo sharaf ku leh ayuu ahaaday nabiyullaahi muusa dhibkan marka aayaddu ay tilmaantay waa maxay waxaa loo badan yahay dhibkan inay tahay nabiyullaahi muusa wuxuu ahaa yacni axad xishood badan oo marka ay reer bani israa'iil isla qubaysanayaan isaga meel keligiibuu ku qubaysan jiray marka uu qubaysanayana waa is asturi jiray waa xishood badnaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam qoomkan marka reer bani israa'iil qoomkiisiibaa waxay yidhaahdeen maa yamnacu muusa muuse ka celin maayo an yaktasila macanaa inuu nala qubaysto ilaa anahu aadar ilaa inuu isaga yacni sheelo uu leeyahay hab abuuristiisii bay caayayaan ay wax ka sheegayaan yacni inuu sheelo qabo oo xaniink xaniyihiisu marka uu barar ku jiro naqsina ay taasi tahay ayaa waxay leeyihiin sidaa unbaa ka celinaysa inuu nala qubaysto in la arkuu diidayaa markaabaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qadaray nabiyullaahi muusa oo qubaysanayo meel cidlaha keligii ku qubaysanayo maradii dhagax saartay oo qubayskii ku jiro ayaa dhagaxii oo maradii la tegay waa la cararay dhagaxii nabiyullaahi muuse marka dhagaxii buu marka kasoo daba tallaabsaday si uu marka uga qaato maradiisii meel ay reer bani israa'iil joogaan buu udhex keenay marka markaa ayaa markaa dhagaxii uu maradii ka qaatay markaasay iyaguna bal fiiri fux dhibkooda iyo yacni qalbi adeegooda nebigoodiibay saa kula dhaqmayaan markay arkeen bay waxay yidhaahdeen waxba ma qabay yidhaahdeen waxaan ku sheegayni maba qababa ka-anamaa inaynan waxba samaynin ayay iyagu la tahay arrin la arkay oo wax weyn aynan la ahayn markaas ayaa marka nabiyullaahi muusa dhagaxii intuu marka ushiisii u qaatay buu dhowr jeer ku garaacay dhagaxii oo markaa nebigu sal ll ly slam uu yihi wuxuu uga tegay nabaro dhaawacu uga tegay dhagaxii marka nabiyullaahi muuse hadde qof wuxuu ahaa axad marka xishood badan oo aada uga geliiliyoodo waxyaabaha xun waana tilmaan aada u fiican waayo taas ayb xadiidkaas baa marka soo aroorayo saxiixa ku sugan laa takunuu kaladiina aadow muusa marka macnahaasaa lagu macneeyey oo dhibka ay dhibeen waa waxa ay ka sheegeen bacdi lmufasiriinna waxay leeyihiin dhibka ay dhibeen markii nabiyullaahi haaruun uu dhintay haaruun wuxuu dhintay zamanu tiih waqtigii tiiha lagu jiray buu isagu dhintay ayay waxay yidhaahdeen isagaa dilay bay dhaheen iddacow calaa muusa anahu qatalahu haaruun waxaa dilay bay dhaheen muuse marka nebi in sumcaddiisa saa loo xumeeyo laga dhigo qof yacni ummadda qofkii dad ugu dhowaa ee walaalkii ahaa nebi ilaahay ahaa yacni inuu iska dilo nebi kama kama suuroobayso haddana maca daalika isagay sumcadda uga dilayaan waa dhib la dhibaayo dhibkuna midda macnawiga dhibka macnawiga waa ka daran yahay dhibka kale ee maalka iyo waaa waxaa dhici karta qofkan maal inuu ka dhumo iyo in ceeb markaa la ceebeeyo inay isagu dhibayso qofka in la ceebeeyo ayaa laga yaabaa dhibka marka macnawiga waa ka daran yahay kaas dhibka sidaana waa lagu fasiray waxaa kaloo abulcaaliya uu leeyahay dhibkani waxay tahay qaaruun ayaa haween zaaniyad abuu kiraystay oo xoogaa lacag buu siiyeyo muuse cay oo wax ka sheeg buu yidhi anuu iga zinaystay dheh iyada lafteeda marka waa nebi ilaahay soo diro ummadda madax u ahoo tawjiihinayo in yacni been laga abaabulo sumcaddiisa dhulka la geliyo ninka soo abaabulaya dhib uma yara dhibkaas marka zamankaana waa taagan yahay dabcan hadda nebi ma joogo dabcan laakiin dadka waxaa dhici karta qofka wax islaaxinayo ama diinka ku socdo in markaa ay dhici karta marka in aada loogu dadaalo in sumcadda laga xumeeyo oo wax laga sheego wuxuunan ahayn ama qaladaad ayba dhici karta inuu geli karo bani aadam u yahay in sumcadda dharka looga dhigo ma fiicna waxyaabahaas leanna haddii dadkaa hadda dharka laga dhigo sumcadda laga dhigo shaydaankuna waa ku dadaalaa arrintaasoo waxaa ka dhalanaya inaan laga faa-iideysanin marka qofkaani cilmiga iyo diinta iyo xikmadda uu xambaarsan yahay shaydaanka muxuu dadka uga celinayaa ishaacaad in lagu furo haddii marka ishaacaad lagu furo dadkii ma ka faa-iidayaan haddaynan dadkii ka faa-iidin dacwadii eber waaye markaas shaydaankii marka nin walba goonidiisa u baadiyeynaya qofkan waxaa laga yaabaa dembiga ou galay iyo midka aad adiga samaynayso ishaacada kan aad adiga samaynaysaa ka daran leanna kan aad adiga aad markaas samaynayso shaydaanku u adeegaya isaga laakiin waxaa laga yaabaa dembigiisu inuu ama qarsaday ku ahaa yacni isaga iyo beynahu wa beyna rabbihi haddaad soo fagfagto oo aada bannaanka keento oo ay dhacdo marka wixii dadkii wax ka faa-iidi jiray inaynan ka faa-iidin adigii shaydaan baad u adeegtay ismana ogin isaga laakiin hal dembi buu galay ayna dhici karta inuu rabbigii uga towbad keeno marka waxyaabaha ishaacaadkaa qof inuu ka fiirsado waa dad baa diin waxay ka dhigteen dadka culimada keliya un inay wax ka sheegaan oo mid walba iin iyo ceeb intay u yeelaan kan waasaan kan waasaan kan waasaan qofkii marka muxuu ku dhacayaa maqaayadahaasuu iska fadhinayaa marka diin baran maayo xikmad dhagaysan maayo isagiina xikmad ma hayo yaa baleeyey ninkaasna waxaa baleeyey midkan la taagan meel walbo kan waa saasoo kanna waxaasuu ku xun yahay oo kanna sidan waaye midka meel walba la taagan waa mubtadic hebel iyo hebel waa faa faasiq iyo hebel waa gaal iyo waxaa la taagan oo waxna aan isaga haynin keliya un shaydaankiibuu u shaqeynaya culimadii horena waa baraarujiyeen alimaam ibnu lqayim baxhi buu leeyahay arrintaas ku saabsan ama badaacu lfawaa'idka ama iqaadatu lahfaanka ayuu ku sheegaa waxaan filayaa weliba badaa'ica inuu yahay ibnu naasiriddiin addimashqi alxaafid laftiisa kitaabkiisana raddulwaafirka la yidhaha muqadamaduu ku sheegaa shaydaanka weliba qofkaas wuxuu ka dhaadhicinayaa adiga diintaad u shaqaynaysaa waa dadaaleysaa buu leeyahay soco ninkan wax ka sheeg si dadku uga tagaan dadku ilee baadiyeynayaa saasuu shaydaankii ka dhaadhicinayaa isagiina isma oga shaydaan buu u adeegayaa marka waxay yidhaahdeen aimadu arrimaha in layska ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan marka iidaa iyo idaaye iyo dhib waayo nooc dhibkii ka mida nabiyullaahi muusa in aad loo dhibayna de asxaa yani nebigu sal ll ly slam isagoo ku tusaale qaada jiray markii la yidhi icdil fa inaka lam tacdil soo nebigii haniimadii iyo wax qeybqeybinayaa nin wuxuu yidhi dad buu nebiga u badiyey isagoo quluubtooda soo dumaya markaasaa nin ku yidhi ittaqi llaah ilaahay ka cabso cadaalad sameey nebiguu saa ku dhahaya markaasuu nebiga wuxuu yidhi yarxamu llaahu akii muusa walaalkay muuse allah u naxariisto laqad uudiya akthara min hada intan ka badan ayaa la dhibay fa sabara waa sabray waa ku halqabsan jiray nebiga sal l l slam marka marka allahna mu'miniinta wuxuu leeyahay war idinku ha noqonina kuwii nabiyullaahi muusa dhibay oo kale oo nebigiina ha dhibinina ayb asxaabtii in la dhibana waa iyaduna lafteeda marka waa soo marnay dadka yacni khayrka iyo diinka iyo dadka gaarsiinayana in la dhibo iyaduna waa qalad muslimka guud ahaan in la dhibana waa qalad laa takuunuu yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunuu ha ahaaninina kaladiina kuwii oo kale aadow dhibay muusa muuse dhibay fabara'ahu llaahu alla uu beri yeelay mimaa kii uu ka beri yeelay min wasmi maa shay ceebtii uu ka beri yeelay qaaluu ay yidhaahdeen fiihi isaga ay ka dhaheen de ilaahay waa ka beri yeelay wa kaana cinda allaahi alla agtiisa wuxuu ka ahaaday nabiyullaahi muusa wajiihan mid aada u weji weji ku leh oo yacnii mid ergeynayo ilaahay agtiisa ka shafeecayo weji ku leh ayuu ahaaday nebiyullaahi muusa marka adiga qof aadan da baahidiisa dabooli karin haddaad wax ka sheeg sheegto adoo dhib iyo un ula jeedo ee baahidiina haddaadan adigu dabooleynin kii dabooli lahaana aada ceeb ama ha lahaada ceebta ama ayaanu lahaanine aada ka been abuurto waa kala daran yihiine mar walbaa un marka waxaa weeyaan waa un dhib taagan kaa marka inuu iska ilaaliyo ardayga yaa ayuha aladiina aamanuu taqaamanuu itaquu llaha waquluu qowlan sadiida yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha ilaahay ka cabsadoo ka dhowrsada waquuluu dhaha qowlan hadal sadiidan toosan oo toosnaan badan yuslix ilaahay hagaajiye lakum idinka idiin hagaajiye acmaalakum acmaashiina wayaqfir dhaafee lakum idinka idiin dhaafee dunuubakum dunuubtiina waman qofkii yudic illaaha alla adeeco wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco faqad xaqiiqeehe faaza waa liibaanay fawsan liibaan cadiiman aada u weynin badan mar haddii dhib iyo laga sheekeeyey dhibkuna carabka uu ku badan yahay dhibka carabka uu ku badan yahay mar haddii carabka iyo dhibkiisa laga hadlay aayaddan marka alla subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa warwarka iska toosiya oo warkaagu hadduu toosnaado cid ma dhibaysid markaana weli marka dhibkiibaa ayaa ayaa socdo oo marka qur-aanka uu daweynayaa yuu cilaajinayaa marka alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha ilaahay ka cabsada waquuluu dhaha qowlan hadal hadalka oo sadiidan toosnaan badan ibnu cabaas sawaaban buu yidhi hadal toosan qataada wuxuu yidhi cadlan hadal cadaalad ku dheehan tahay cadaaladda marka inaan inaadan ka tegin ama cadow ka hadashaya ama qof xabiib oo dhow ka hadashaya marna cadaaladda in laga taga maaha oo qofkaasi yacnii haddii adiga wax lagaa su-aalo wixii aad ka og tahay ilaahay kula og yahay ee run ah maqaamkana munaasab u ah ee maqaamka uu dalbanayo yaad ku hadlaysaa ama ninaa isnacabtihiin ha noqdo ama nin aa isjeceshihiin ha noqdo macnahaana marka waa lagu macneeyey cadlanta cadaaladdaasi marka waa ku adag tahay nafta leanna qof aada necab tahay ama aada ishaysaan inaad ka cadaalad fashaan naftu waa ku adag tahay qof uni alla ka cabsi badan uu ku jiro waasic diini ah ayaa la imaan kara walidaalika maxay tiri qisatulifki markaan soo marnay caaisha waxay tidhi zaynab ilaahay waa dhowray warac waraceediibuu ku dhowrayay tiri laba oo laysla qabo iyay ahaayeen dabcan marka haddana maca daalika xafiiltankaas iyo inay ku qaldanto oo ay caa-isho qalad ka sheegto oo uga faa-iideyso inay isdhahdo waa diid ma sameynin diinteeda ilaalisay tiri amaa walaasheed oo iyada aan lala qabinba walaashaa u hiili iyadoo isdhahaysay marka qaladkii ku dhacday xamna binti jaxsh waa kii nebigana xadkii qadafka iyo ka oogay radia allahu canha marka arrin sahlan maaha arrinkaan macno kale xasanulbasri wuxuu leeyahay sadiidan ay sidqan run hadal run a sheega macno kale mustaqiiman war toosan cikrima wuxuu leeyay qowlu laa ilaaha illa allah intaasba aayadda waa lagu fasiri karaa waana tafsiir oo mithaali ah waayo maahane ee tafsiir oo laleeyahay halkaas shaybaa aayadda lagu macnaynayaa ma ahan tafaasiirta salafkuna saasay u badnaayeen aayadda macno markaa munaasab abu ayuu ka abbaaraya oo ku fasirayaa isaga uma jeedo macnahan macno aan ahayn laguma fasiri kara kama wado ayb hadda sidaa ataan aayaddan oo kale ikhtilaafka noocaas oo kale ikhtilaafu tanawuca la yiraahdaa waa fiican wax dhiba ma laha yuslix lakum haddaad hadalkiina hagaajisaan oo toosisaan maxaa dhacaya yuslix lakum alla idiin hagaajiye acmaalakum acmaashiina wayaqfir lakum dhaafee dunuubakum dunuubtiina idiin dhaafe meeshaa marka dee wixii laga heli lahaa way haddaad hadalka toosisaan ood carabkiina saxdaan camalkiinana waa hagaagayaa dembi dhaafna waa helaysaan waman yutic illaaha waman qofkii yutic illaaha alla adeeco warasuulahu rasuulkiisa adeeco faqad faaza waa liibaanay fawsan liibaan liibaanka oo cadiiman weynin badan aayaddanna waxay ka mid ahayd saddex aayadood oo nebiga khudbadaha uu ku furfuran jiray mid ka mida inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kana daluuma jahuula inaa anagu caradna alamaanata amaanadii ayaanu bandhignay cala asamaawaati ciraryaalkaan u bandhignay waalardi dhulkii baan u bandhignay waljibaali buurihii baan u bandhignay makhluuqaadka waa weyn fa abayna way diideen an yaxmilna inay qaadaan ha amaanada wa ashfaqna way cabsadeen minhaa amaanadii xaggeedii bay ka baqeen waxamala waxaa qaaday ha amaanadii al insaanu insaankiibaa xambaartay oo qaatay inahu insaanku kaana wuxuu ahaaday daluuman mid dulmi badan jahuulan oo jahli badan aayaddanna aayad aada iyo aada u weynin badan waayo ammaanada maxaa laga wadaa horta alamaanatu fi hadihi alaaya waa mas-uuliyada waay marka lasoo koobo ammaano waa mas-uuliyad innaga ammaanada waxaan u naqaanaa alaabtaan ii hay lacagtaan ii hay waa ka mid tahay mas-uuliyadda oo alaabtaan ii hay haddii lagu yiraa ood aqbasho mas-uuliyad waa qaaday laakiin mas-uuliyadda intaa miyay ku kooban tahay maya ammaana ammaana haddii mar lagu yiraa waxaa loo jeedaa mas-uuliyadda mas-uuliyadda marka waxaa soo gelaysa midda fardiga ah oo adiga xagga alla kaa saaran qoyskaaga tan kaa saaran qaraabadaada midda kaa saaran bulshada aada la nooshahay muslimiinta midda kaa saaran ummadaha kale adduunka ku nool wixii kaa saaran mas-uuliyaad waayo diinta iyada dhan waa mas-uuliyad aayadda marka waxay ka dhigan tahay mas-uuliya mas-uuliyada ayaan u bandhignaa insaan cirkii iyo dhulkii iyo buurihii waa ka tageenna bandhigga laga wadaa waxay tahay mas-uuliyadda ma qaadaysaan idinka haddaad kasoo baxdaanna dheeftaanaad leedihiin haddii aad kasoo bixi weysaan mas-uuliyaddana waa la idin ciqaabayaa maya anaga nabadgeliyaan dooranay dhehen waxaan haddayba ku jirto ciqaab iyo dheef hadday ku jirto waa iska waa ka baqeen cirkii iyo dhulkii iyo buurihii bani aadamkii marka waa damac badan yahay isaga meeshaan dheefna waa ku jirtaa khatarna waa ku jirtaa wuxuu isleeyahay marka adigu waa kasoo bixi kartaa dheefta qaado ee qofkii marka sidaa marka u qaato dadkii laba unbay noqonayaan de ninna waa la halgamaya waa la halgamaya waa kasoo baxa mid kalena waxaa u muuqda dheeftaas ayaa u muuqata khatartaani uma muuqato ma kasoo baxayo cadaabuu mutaysanaya insaanka marka jahliga ku jiro iyo dulmiga marka yacni labadaas sifo ayuu ku qaatay waxaan sidaana dabcan waa waa waa u asal naftiisa inuu nafaha kale ka doorto jahliga haddana maca dalika muxuu uga bixi karaa diin unba uga bixi karaa marka aayadda mas-uuliyaadkii bay tilmaamay mas-uuliya marka marka la yihaha midna waa qof kasta mas-uuliyadaas saaran oo mas-uuliyadda waxay tahay inde rabbigii ou caabudo iyo takaaliifta sharciga ewaxaa dhici karta mas-uuliyaadka dadka qaar in qeybo kalena lagu kala duwan yahay ninkii caruur iyo markaa iyo xaas iyo hayo mas-uuliyad gaara saaran kaan haynin ma saarna isaga mas-uuliyaddaas ninkii mas-uuliyad caama hayo oo dadkii madaxan u noqonaya yiraahdo ama dadkiiba ay doortaan oo la yidhaha adiga taladeenna adaan kuu dhiibana na hogaami isagana mas-uuliyad caama weynaa saaran hadduu la kufa marka ama marka horeba markuu qaadaayo uu ku qaado inuusan kasoo bixin khaa-in waayo markaa marka hore ood kitaabkaba gacanta uu saaraya haddayba ku jirtaba war adiga danayso meeshan adiga ku danayso waa sida badani marka horeba waa ku talagelaa inuu isaga danaysto kow suma hadduu dad kale u danaynayo qabiilkiisa inuu u daneeyo ama dadkiisa maslaxadii caamka iyo mas-uuliyaddii caamkana marnaba ma kusoo dhacayso inuu u istaago kaas waa khaa-in waciid aada u daran baana kusoo arooray mas-uuliyaadka qaar waxay saaran tahay dad gaaray kaa saaran tahay shaqaalaad tahay maalan shaqaa laguu dhiibta mushaaraa lagugu siiyaa shaqadaas aada mushaarka ku qaadanayso waa mas-uuliyad waa inaad kasoo baxdo haddii aada marka aada lalaab gasho oodan ama shaqaynin ood shaqadii lagaa sugayeed adiga inaad buuxiso ay ahayd waxna aad ku qaadanaysa aada iskaga dhaqaaqdo hadhowna aada lacagtii qaadato lacagtaas iyo wixii ay ku qiyaasnayd kama soo bixin waa mas-uuliyaddiio dayacday ayb oo nabigu sal l l slam gaaba aweenta gurigeeda joogto gurigay mas-uul ka tahay iyo caruurtii iyo ninkii gurigii yacni qawaamadiisii iyo isagaa mas-uulka ah oo rasuulka sal l slam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waxaa laga soo bilaabay alimaamu raacin ninka madaxda guud ah waa raaci wa mas-uulun can raciyatihi warajulu raacin fii beytihi wa mas-uulun can raciyatihi ama fii ahlihi wlmar-atu raaciyatu fii beyti zawjiha wamas-uulatun can raciyatiha wlkhaadimu raacin fii maali sayidihi khaadimka wuxuu raaci ka yahay maalka loo dhiibtay ninka yani batrooniga u ah ee marka shaqaalaha uu u yahay ayuu u yahay isagana mas-uul waa inuu kasoo baxaa wahaakada marka ammaanadu aada bay u badan tahay dee qolo waxaa weeyaan tacliinay qaabilsan yihiin qolo waxay qaabilsan yihiin dadka jirkooda abdaanta qolo waxay qaabilsan yihiin maamulkii ayay qaabilsan yihiin qolaba wax ilaa meesha ugu hooseyso ugu yaraan naftaadaad mas-uul ka noqona mas-uuliyaddaas marka waxay keenaysaa wixii lagaa rabayna la imaw dhibaatadaada iyo shartaadana celi haddii aadan dadkii wax ku kordhi karin sharta haddaa ka celiso oo fiican tahay nebigu saana waa yidhi sala allahu calayhi wasalam marka de mas-uuliyaddaas hadda waa tagtay akarkeeda ama aqlabkeeda aaday u dayacan tahay haddii marka la yidhaha musuq maasuqa laga sheekeeyo dalalka muslimkaa u badan ilaahay amarkiisa haddii la yidhaha dadka musuq maasuqa ha laga wacyigeliyana gaaladaa wacyigelinaysa adarka seminaara la qabanaa dad muslimiina loo qabanaa musuq maasuqa laga wacyigelinaa baa la leeyahay diinkoodii aaway iyaga mas-uuliyaddii ka or ninkan adiga kula midkaa bani aadamnimadu kaala mid yahay waxaad dheer tahay adiga ruux ruux ahaan adaa wax dheer muxuu adiga marka kuu saxayaa adaa marka mas-uuliyaddaadii gabay hadhowna marka dadkii islaami lahaana waxaa laga yaaba inaad fidno ku noqoto oo dhahay dhahayaan marka hadduu muslimku fiican yahay isagaa dhaafi lahaa waxaa corrubtionka iyo musuq maasuqa iyo waxa daran corrubtionkii marka wuxuu wadamada muslimiinta ka noqday waxa caadiga ah war shaqadan gal shaqadii waxaa laga yaaba musuq maasuq inuu kusoo raadiyo haddii xataa uunan musuq maasuq ku helin oo karti uu leeyahay meesha yimaadana waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo war adiga meeshan shaqadan gal waxaasna waa ka qaadanay mushaar ahaan intaasna waa kuu dheerta waa helay marka horeba saasuu ku galaa marka isla xisaabtan badan ma laha oo kala sarreeyo asalku wuxuu ahaa xataa ninka madaxdaa in lala xisaabtami karo meesha uu waxgeynayana meel cad inay ahaato waxaasoo dhan waa naga zuuleen markii dambena waa kanda meeshan hadda aan joognan taagannahay innaa anagu caradna alamaanata mas-uuliyaddii baan bandhignay cala samaawaati baan u bandhignay ciraryaalo waalardi dhulkii baan u bandhignay waljibaali buurihii baan u bandhignay fa abayna way diideen an yaxmilna inay qaadaan haa mas-uuliyadda ammaanada wa ashfaqna way cabsadeen minhaa ammaanadii bay ka cabsadeen iyo mas-uuliyaddii waxamala waxaa qaaday haa ammaanadii al insaanu insaan baa xambaartay oo yidhi anaa ka faa-iideysanayaa dheefteeda haddaan ka soo baxo waxaan helaya anaa ka faa-iideysanayo marka hadda qofku waxay tahay hadduusan ka bixi karin iska dhaafo lidalika nebiga abudar oo taqaanaanu wuxuu ku yidhi yaa abaadar innii araaka daciifan waxaan kuu arkaa mid taag daran laa tuwaliyana maal athnayni laba maalkood madaxa ka noqonin agoon maal agoonkiisna agoon maal uu leeyahay in hamaamulin macnaha maahan in la leeyahay waa xadaysaa iyo waa qaadanaysaa ma aha mas-uuliyaddu waa ka ballaaran tahay inuu qofka wax qaato haddii aadan wax qaadanaynin ammaanadii aad yacni ammaanadu waxay u baahnaane karti iyo in qofkaasi aada u faa-iideyn karto waxaa dhici karta marka nebigu abudar yacni dabcan nebigu sal ll slam abudar cadaaladiisa iyo ammaanadiisa waxba kama sheegin kama uunan sheegin laakiin macnuhu waxay tahay shaqadaan adiga ma ka bixi kartid waay qofku shaqo gaara inuunan ka bixi karin ceeb ma aha iyadana wixii aadan ka bixi karin waa iska daynaysaa culimada marka waxay yidhahdaan abudar wou ad adkaa weliba dhinaca maalka waa ku ad adkaa oo isagu wuxuu qabay qofka wixii baahidiisa ka badan inuunan kaydsan karin waa la bixina ilaa wa ilaa waa in la sadaqeeyo wixii dheeraad baahidiisa ka ah ee haddii marka agoon loo dhiibo qofkaasi agoonkii marka waa ku adkaanaya si adagu ula dhaqma wuxuu is yidhi marka nebiga sal l l slam adiga kaa leexo cid kale marka xoogaa marka waxaa loo diiday maamulkaas adag oo markaas aan munaasab laga yaabo aan u noqon karin maalkaas agoonta iyo darteed inuu saa u yidhi ee ma ahan abudar inuu ku eedeynayo diin la-aan ama wax dhicid iyo ma aha marka shaqada lafteeda haddaadan kasoo bixi karin ile wasaday shaqadu rabtaayo haddaadan kasoo bixi karin faraha inaad ka qaado oo aad tiraa in shaqadan aada iisoo bandhigteen ma ka bixi karo iga dhaaf waa nabadgelaysaa laakiin haddaad tiraha maxaa laga helayaa bis uun waa sidaan marka inahu isagu kaana wuxuu ahaaday daluuman mid dulmi badan jahuulan oo jahli badan labadaa tilmaam buu insaanku ku asal ku yahay maxaa looga baxaa marka diin baa looga baxaa marka liyucadiba allaahu lmunaafiqiina wlmunaafiqaati marka insaankii waa xambaartay muxuu u xambaartaynay liyucadiba allaahu laamka marka in laga dhiga laamu tacliil xoogaa culimada qaar waa diidayaano waxay leeyihiin markuu qaadayay isaga in lagu cadaabo uma qaadin laamka marka laamu sayruura ama laamu lcaaqiba liyucadiba allaahu alla inuu cadaabo almunaafiqiina munaafiqiinta wlmunaafiqaati iyo haweenka munaafiqaadka ah wlmushrikiina nimanka mushrikiinta ah iyo wlmushrikaati haweenka mushrikaadka ah wayatuuba allaahu alla uu ka towbad aqbalo cala lmu'miniina mu'miniinta uu kusoo laabto oo towba iyo dembi dhaaf ugu soo laabto yacnii uu u dembi dhaafo waalmu'minaati iyo haweenka mu'minaadka inuu ka towbad aqbalo sidaabaa ilaahay mas-uuliyadda uu dadka u saaray waa la kala saarayaa marka kii kasoo baxayna de waa muminkii mumin muminka muuminkii kasoo baxayna waa la abaal marinayaa ka kalena marka wuxuu ku mudanayaa dhib wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed